hanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka v o a oo aan kaga hadallo taariikhda iyo waxqabadka haweenka soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii soomaaliya sida nabadaynta fanka siyaasadda iyo dhaqaalaha toddobaadkan waxaan barnaamijka madasha haweenka ku eegi doonaa saamaynta ay haweenka ku yeelato burburka qoyska iyo sababta keenta in haweenka barakacyaasha ah qaarkood aysan u madax bannaanayn lacago yar oo ku soo gala duruufo adag inkastoo kala tagga ragga iyo dumarku ay si weyn ugu baahday bulshada soomaaliyeed wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ayaa haddana waxaa arrintaani sii laba lixaadsatay kadib markii dadka soomaaliyeed ay la kulmeen barakaca iyo dowlad la-aanta inkastoo dadka deegaanka ee aan barakicin ay la wadaageen arrimahan furniinka ayaa haddana waxaa arrintani ay si gaara u taabatay qoysaska barakacayaasha ah ee puntland ku dhaqan inta badan burburka qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa uu ku yimaadaa in haweenku aysan u madax bannaanayn dhaqaalaha yar ee ka soo gala shaqooyinka hoose ee sida ku nasiibsada ah ay u baadigoobaan maalin walba helistooda sida nadaafadda guryaha oo ay qabtaan qashinka oo ay geeyaan meelaha loo asteeyey raage rabiic maxamed oo ka mid ah hooyooyinkan duruufahanu ay hareeyeen oo aan kula kulmay xilli ay baadigoob ugu jirtay inay gudato shaqadeeda maalinlaha ah ayaa v o a uga warantay sida uu qoyskeedu ku burburay waxaana na dhex martay sheekadan waxaa la yidhaahaa raage rabiic aniga labaatan iyo waxaan jiraa saddex xadeer haa dhinacaan haylaboorkan deganaya haa barakacayaashan ka midnaha wallaahi kow iyo toban baan ku guursaday hooyadey aabahay isiiye wadankaayni neeri baa liigu siiye meel neer neeraha liigu siiye boos hadda tan dhowaan baan imaanay oo intii aday saddex biloodaan joogaa hadda laba ciyaal baan leehay may laba gabdhood weeye waxaas jirkay ku yaalo usug waxaas usugaa ii geystay gacmaha dhan eber bay ku yihiin haa gacmaha iyo dusha waxaas idol usugaa ii geystay waxaa waa fiilo weyn oo laalaabanas igu geystay fiilada korontadas idoo laalaaban bas igu garaacay lacagtaydas igu dilaya xoogaa yaqaana lacagta markaan diidana xoog iyo dil iyo anoo jifaas igu imaanaya dil baas igala daalay makeenaya markaan inuu dilas igala daalay waxaas yada usaa ii geystay hadda ma kala tagtay mise waa ku qabaa hadda waa kala tagnay xasan bashiir ayaa sidoo kale qiray in haweenka barakacayaasha ah intooda badani ay dhiban yihiin taasoo sababtay in ay yaraan ku guursadaan islamarkaasna ay caburinta ku baraarugaan sanooyin kadib markii caqligoodu koro iyadoo macnaha da-yarow guursanaa xukuumadda waa la jarabaraa waxaa leesaan waa sikinito qof waaladkeeda u aragta waaladaa ka dhigani ahelaa ka dhigani waxaas leeda ninkan waxba kaa mahadlayna is leeda dib damba gadaala ugu soo noqonaya waa dilaa waa garaaca adka calinaysa ma leh kuwa gudoomiyaalka kaamagaji waa u dacweynay kuwii waxay leeyihin ninjir lama aadayo axmed mala aadayo iska fadhiiso anaga macnaha meel kaa saarayne meel wax laga saaraya male walaxaa shaambaynayeen shashacay kurka saaraya qoftii beri waa la dilaya dana meesha
tiro yar oo haweenkan ka mid ah oo ka badbaaday inuu qoyskooda burburo waa kuwo u hoggaansamay arrimo badan oo xanuun iyo walbahaar ku haya aamine rabiic oo ka mid ah haweenkan ayaa iiga warantay aamina rabiic cabdi
meeqa sana jirtaa labaatan waan guursaday naga ciyaal leedahay saddex ciyaal meeqa sana ku guursatay shan iyo tobankii waan isdooranay haa anigaa guursaday qashinkaaslan ka shaqaysanaan iska xamaalina magaaladaaslan iska dhex soconaa wixiisa damaaantin helana waa aragnaa maalintiin helina waa iska galbanaa habeenkii markaan noqonana wixiin ciyaalkoola tagnan oo arkayna haddana waxwaayeyna waaba iska fadhiisadayna oo wax anu hayna maba la ciyaalkii waa iska joognaa ma dhacdaa mararka qaybtood lacagta shaqayso in saygaaga uu kugu maamulo oo keen ku dhaho waa iga qaatay haa markii lacag shaqaysto keen waa ii dhahaa wada qaybsanaa kaas biilka ma bixiya isagu marka maya biilka marna waa bixiya marna ma bixiyo laakiin badanaa bixi laasha la-aanis u badan yahay waa gartay lacagta marka xorriyadu ma tihin maya xor ma ihi lacagta waan iga qaybsadaa aamino marka noloshaa soo aragtaa noloshayda dhibaato laan buu arkaa nolol aan ku faraxsanahay maba ahaba dhibaato mooyaane nolol aan ku fiicanahay amaanba hadda maxaan aheetay naaga jeeda maba lahabo dhibaato mooyaane
waa gartay bal ka warran gabdhaha carruurta haysta marka ka warran kala nooca xaaladooda waa iska xunta yoon wallahi waa ilaahay la iska dhaalacan oo iska haystaa waa tu lixay haystaa soddo saddexay haystaa tu afaray haystaa tu shanay haystaa xaaladooda haa marka dabcan daris baa tihiin dadkaas da-dooda maxaa ku qiyaastay daadooda shan iyo toban waa iska jiraan ilaa lix iyo toban waa iska jiraan sideed iyo toban waa iska jiraan waxaa jira dareen ragga qaarkood ku abuurmay oo ah in haweenku dhaqaalo gaar ah iyo go'aamo hoose ay ka gaareen ragga taasoo sababtay in dumarku ay la kulmaan ciqaab iyo in qoysku uu si fudud u burburo sidaasi waxaa v o e da u sheegay maxamed xaakum oo ka mid ah barakacayaasha magaalada boosaaso qarsinyadii iyo horta haweenka furista iyo burburka keentay in lagu kala tago afar iyo labaatan saac lagu kala irdhoobo raggii maadaama xooggiisa ma qarsado waa keena ilaa haweenkii baad moodaa in ninkii un bes ay ku dabshidanayaan waa dilka waa xaqeeq waa la dilaa waxaa lagu dilaa rag maxaa rabaa naagta inay aniga amarkayga ay soo adeecdo ay hadal maqasho shilinkii soo shaqayso ay tiraa waxaana inoo soo shaqeeya haweenka badanaa hadda waxay iskugu aqlayaan naag walba way ninkaas ku tashanayna adiga isku tasha xoogaada oo wax ka dhigo raggiina waa tashadeen waxay ku tashteen maadaama naagihii hadda qayaama ay keeneen nin walow adna xoogaadi kala reebay ifur hadday ku tiradaan adiga ilmahadaba wakas xilliga ay guursadaan haweenkani waa mid ay da'doodu aad u yar tahay sida koow iyo toban ilaa shan iyo toban sano laakiin waa arrin dhaqanka salka ku haysa sida ay mar kale inoo sheegayso aamine rabiic gabdho labaatan sano gaarta maxaan dhehaynaa haa waa ku dahdaanba dhehaynaa guurka waa ku dahda waa ku weynaataanba dhahnaaba nugu qofkaas oo kaleenta ilaa intay caadi ahaan gabadhu intay ku guursan kardhaa shan iyo toban
soddon hadday gaadho maxaa loo arkaa marka soddon haday gaartayna wax weynaataan waa aragnaaba nu wayba ku weynaatayba guurka wayba guursan waysa maba la guursadaba taas dumarka qaar ayaa waxa ay qoysaskooda ku burburaan talooyinka waalidka iyadoo loo aanaynayo arrimo dhex mara labada beelood ee wada xidhiiday xasan abshir qaasin oo ka mid ah ragga ay arrintanu ku dhacday ayaa iiga warramay sida ay u kala tageen xaaskiisa oo u haysay shan carruurah magaceeda saxan waxaa layidhaha xasan abshir qaasan barakacayaasha ka mid ah waxaan ka deganahay dhinaca buuraha jingadaha arrimo kale anaa gu dhacday boosaaso inuu joogo aa nin walaalkii xamar ciidamadii oo amason aa ku dileen haa ciddii tacsiyo filmiidki ciddii aniga markaas gabarta ka qabay tacsiyadii ma kasoo qaybgalan adoogii sabar imaan ninkii allah niga siiyo wiilkii allah niga kaala aniga kulligayna naga dhintay mala dhahan odagii markii tacsiyadii ka baxday waa isoo wacay gabadhii in furaan rabaa gabadha maxaa loo furaa dhaaboonin gabadhaas indis galno miya cayso waalidkii ma cayso hooyadeyn ma cayso adinku ma cayso shan da-ada ii haysaa gabadha shan da-ada ii haysaa deeqada gooclow baa layidhi aabee marka waxau yidhi dana da-owaa tan inkaar waaye war indiga maqlayso gabadhii furaan aqaanaysin marka wax soo tashanaysa male sidii arrintii ku dhamaad markaasaan idhi waayaye gabadhii furaan dhe xarigeeda sii gabadhii markii furi isoo waxa uu yidhi dadka odayaalka culamadan kugu dhiiba gabadhii saasaa iga furantaa dhe aabbeeyaa macnaha iga furi ogaada meherkeedina qaaran oo lo ahayd qaarantii looda ahayd aabbaha dhiibaan dhi moorada loogu bixiyo afar saacadoo asay qabay qaalan loogu bixiyo mooradii sideen ku furi hadda xaas la-aana boosaso joogaa isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala tagga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka aan joogtada ahayn sida dhismaha guryaha xamaalka iyo wixii la mid ah cabdiqadar maxamed cali aa laydhahaa kaamka buurnimo gasbiis aan ka tirsanahay cabdiqadar bal noo sharax waxaa mararka qaybtood dhacda in qoysasku ay ku murmaan biilka iyo dhaqaalaha yare usoo xirooda odaga
waa jirtaa ilaahay dogon guddigii khilaafaadka habeenkeena waa xalinaa waxaan ku xalinaa dacwada markee noo imaan waxay dhaheen ninkan biil mana siisaan waa rafaadsanay waa gaajaysanay awal waa shaqaysan jirnay dadkii aan shaqay jirnay waa xagaa baxeen dadkii qashinka loo xaqaaday shirqada qaad gurigaan jooga ninkaan ii soo shaqaynayn waa kanaa soo jaad wanta uu noo imaaday waxlayaalo badan aan ku xeesan waxaan ku dhammaynaa arrimaha qoyska waxaan ku dhammaynaa inuu nin kastaba wixiisa siiyo haddii ilaahay raalqi noqdo boqolkiisa kun ay siiyaan ma heli karaa boqol kun lama doolarna helaa waay maxamed ibraahim xaaji gacanka hadal keli kuma aka dilna wuu dhacaa waxaana keenaa halkaas gaajada keenayso gaajada ninka hadda wana shaqa haynan dhib bay leedahay shaqadiina waa ebel bay jirjirta waa la kala amin baxsan yahay oo dad is aaminay markay yihiin reerka way dhaqi karaan laakiin macnaha aamin dara meesha taa raggii wajahaad lagu arkaayo oo caruurtiina ay khasan tahay meesha taala marka dilka wuxuu ka imaanaa maxaa ku geeyey jihaadka aan cunaha balbadeeda weeye masir dad baan macnaha ficay baan kasoo qaatay waan soo toogsaday waxaan igu arko hays waa nidaamkaas baan ku keenay naagtana ma aaminayso kuniyadda qabtoo baa imaana halka dil baa ka imaanaa marka saadii cumar cali dhibka badan jira waxay tahay ani waxaan dhihi lahay ragga hadday qaadka iska deeyaan koley uma dhimanayaane inay qaadka iska deeyaane samaystaan maqalka qoyska intay samaystaan wax al waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhex dhigo oo lagu rito maqalkan ana ku waanin lahaa waanadayda waan magacii waxaa la safiya cali waxaa keeni karo hadduu odayga sirta guriga taal uu sheegi lahaa wixii maanta asla soo shaqeeyo wixii soo galay uu sheegi lahaa ilmihiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni intuu iskugu wac maanta intaasaa isoo gashay intaana meel noo dhig intaan jikadii hala geliyo intaan caruurtii daawadooda wax hadduu dhihi lahaa khilaafaad kamaba dhaceen meesha isgudub baa la dhahaa isgudub dhamaba dhicinaheenba reerkana way ku qanacsanaan lahay hooyada ninkeeda way aamini laheyd laakiin ilmihii hataa aabihii waa sanadka ama kalsooni ma ku qabaan kalsooni darada waxaa keenta odayga laalaabkiisa wuxuu soo shaqeey waa qabeysana qaada uu keenaaya wuxuu leeyahay ni saaxiibdeeya isoo siiyeen saaxiibkeyga maanta laakiin islaamahoo kalena waxaa lagu eedeynayaa in iyaga ruuxoodu ee ku fekerayaan inay dhaqaalo gaar u samaystaan waa Arrimaha- jirtaa taas sahalka maagleeba sanadkan lacag oogu jirtaaba naagtan waxaa sahalkeeda u keenay shaqada moobeelka dhexdiis waaye akoon hadday ka gaari weyso waxaa u furan sahal hal doolar ee, labaatan iyo shan sinti aa lagu aruursadaa boqol kun haddoo keeno labaatanka ayuutada waa laga goynaa qasbiin waaye ayuutada hadday aruurisiya wa- wadageeda ma u sheegaysaa marka iyada?
ma loo sheegay maxaa loo sheegaa usqaadka waa us adooga dhinacooda wax waxaadaa habartan dhinacay wax waxadee dhibaatadana ma dhammaanaysa hirigtii waa taagan waxaa la dhahaa amine maxamed odawaay Een, raggii waxay sameynayaan khayaano laablaab lakdabo ninkan qaad aqoonin baa qaad cunaya kii qaad yaqaani baa cunaya haddaad tiraada walaal qaadka xaggee kaa soo galay nin hebel baa isoo siiyey meel hebel baan kasoo helay reerkii gurigana wuu gaajaysan yahay maxaad aaminsantaha marka wuxuu soo shaqeeya inuu ku cunay haa inaan lasoo siinin oo maalin kasta qaad aan la siinin oo qaadkaas oo soo gaday oo reerkan oo ku halaynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadayo sida anigoo kale hadeer subaxii aan baxaa dhardhaqid baan aadaa hadda dadkii way xagaa bixeen wax lacag ee ma jirto wax dhaqid ee ma jirto adogu geestaas soo kama shaqeeya marka wuxuu ku xisaabtamayo oo qaadka u qaadanayoba waa inta adiga aad buxusid haddaa joogtidna ilmihii way kaa qadayaan qof walaal maantan ku dhaamano oo walaalka ay mase walaasha ayna ma jiro kulli dadaan is dhaamin waayo oo kulli qaxooti wada ah qof maanta lagu ordaayana male waalidkeenana koonfur baa aga imaanay koonfur sidee baad isleedahay arrinka waa looga kaban karaa marka waxaa loo kaban karaa ninkaasoo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii haddii lasoo waaniyo guddigoo kale soo waaniyo guddoomiyahoo kale soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qaybsan waxaan aan wada qaybsanno adugu diyaar ma u tahay inaad tidhaahdo ani inaan dhaho diyaara ah weligay wax xitaa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la-aanta waa haddii sida dumarkoo kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wax cuneyba ninaan qaad aqoonina qaad iima soo qaateeba dakhligaaga adigoo hay haa marka wuxuu siyiri dabka iyadaba shidanaysa meeqa cunug leedahay aniga sideed cunug baa dhalhala iga dhintay todobaa ii joogta intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan aan ku eegaynay caqabadaha ku xeeran qaar ka mida haweenka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada boosaaso iyo sababaha keena in qoyskoodu uu si fudud ku burburo tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij ka lamid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo